بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كيلو بيتوبنات من كتاب سفينة النجاة faslu tabdulu salaatu biarbaca cashrata khaslatan waa fasal muhiima fasalkan wuxuu ka hadlayaa mubdilaatu salaat waxyaalaha salaada buriya salaaddu ama faral ha ahaato ama sunno ha ahaato waxaa la mida salaada sujuudan la yidhaahdo sajdatu tilaawa qur-aanka marka la akhrinayo la sujuudo ama sajdatu shukri midda haddii wax macnaha bishaaro ah ama shukrinaq ah sujuudda lala yimaado waaya waxaa la mid a salaada la yidhaahdo salaadu salaatuljanaaza janaasada qofkii tukanaya waxaan hadday ku yimaadaanna waa waa burinayaan sujuudahaas waa burinayaan salaaddii faralka ahayd ee tii sunnaha ahayd afar iyo toban shay weeyaan tabdulu salaatu salaadu waa budhaah salaadu waa budhaah biarbaca cashrata toban iyo afar khaslatan min khasla afar iyo toban khasladood bay ku budhaa mid ka mid ah haddii qofka tukanaya ay ku timaado biarbaca casha biarbaca cashrata khaslatan afar iyo toban khasladood markaa kutubtu qaarba tirsi bay ku sheegaan waase issoo hoosgelayaan bilxadai xadadkii bay ku buraysaa salaadu bilxadai xadadkii bay ku buraysaa xadad qofkii uu xadaday tukanayey xadadkaasi xadad asqara ha ahaado kii yaraabe weysada burinayey ama kii akbarka ahaa ha ahaado kuu doona ha noqdo mar haddii xadad meesha yimaado salaaddii waa budho qofkaasi waa inuu soo weesaysto waa inuu salaaddii soo bilaabo halkaasay ka bilaabanaysaa halka saasuu samaynaya ayb xadadkaas waa salaada qofku markau galay ilaa assalaamu calaykum kaafka miimka lagu reebay salaada looga baxay inta ka dhaxaysa haddii u ku yimaado salaamo naqsiga hore bilxadai xadad bay salaadii ku buraysaa wa biwuquuci najaa bacdaa ku wada xir bilxadai bisababi lxadai xadad sababki wa biwuquuci najaasati najaaso ku dhiciddeed najaasaa ku dhacday qofkii tukanayay in lam tulqa haddaan la tuurin najaasadii xaalan isla markaasba min gayri xamlin haddaan la tuurin xambaarid la-aan najaasadii hadday qofka ku dhacdo tukanayey waxaa dhacaysa salaaddii baa buraysa hadduusan isla markiiba tuurin markuu tuurayana waa inuusan xambaarin najaasadii halkaa ka soo fuushay hadduu sidaan u qaado xambaaro lama rabo najaaso uu xambaarsan yihi min gayri xamlin xambaarid la-aan meel u dhow oo kale marada inta qabto saasoo kale inuu iska yidhaahdo iyo wixii la mida mooyaane sidaa ut maarata u ganee waxaa la rabaa in uu tuuro laakiin waa min gayri xamlin xambaarid la-aan waayahay najaasadaasi waa najaasada aan la cafiin xaggee bay ku dhacda maradiis ama jirkiis ama meeshuu ku tukanaya makaanki saddexdii la rabay inay daahir ahaadaan fii hawbihi wa badanihi wa makaanihi soo ma hayn mid ka mid a hadday najaasadii ta timaado isna uu la xiriirsan yahay hadduu xataa najaasada uusan ka warqabin oo najaaso saarnayd dee salaaddiis wax kama jiraan wey isdowsa isla markiiba in lam tulqa xaalan ay tunxa haddaan la dheerayn isla markiiba waa maxay intaan dumaaniinada dumaaniinada salaada inta ugu yar wax intaysan tegin subxaan allahi in laga yihaahdo waa inaysan ku dhaafin waa inu iska tuura haddiiba dabaaniyada intaasa ugu yaray waana inuusan xambaarino waa min gayri xamlin xambaarid la-aan ayib shardi haddii la waayo adoo salaada dahaara shardi ahaydee shardi la waayo dee mashruudkiina waa la waaya meeshiina salaad markaa ma joogto wey taasna waa midda labaad waxaa saddexa bilxadai wa biwuquuci najaasati wankishaafi lcawrati ku wada cadaf isku wada cadaf wankishaafi lcawrati cawrada faydankeeda qofkii tukanaya cawradiisa hadday muuqato faydanto in lam tustar haddaan la asturin xaalan isla markaasba haddii qofka cawradiisa muuqato salaaddii baa burays haddaan isla markiiba la asturin cawradii intii la rabay in la asturo waajibka ahayd waa inay asturanto hadday muuqato oy faydanto salaaddii baa burays haddii laakiin isla haddiiba la asturo intaas subxaan allahi qadarka laga yidhaahdo kale dumaaniinada intii u yarayd dhib ma leh xataa keliga hadduu meel ku tukanayo waa inuu deg deg u asturo maalan cawradii baa muuqatay dabayl baa maradii ka fayday waaya haddiiba waa asturay dhaqdhaqaaq badanna ma samayn markuu asturayey oo marada isku soo celinayey dhaqdhaqaaq badan hadduu la yimaado hadday noo imaanaysaa waxyaalaha salaada buriye ka midta marada dabayshaas marada ka qaadatay waxaa la midaa layidhi culimada qaarkood dhehen bahiimadii iyo iyo ilmo yaro aan caqli lahaynaya baa qofkii maradii ka fayday isagoo tukanaya ama xayawaan iyo neef iyo waxbaa maradii dacalkeedii ku qabsaday waa la mid deg deg hadduu u asturo waa u jidhaa wanudqi bay salaadii ku bidha hadlid bixarfayni laba xaraf lagu hadlo ow xarfin xaraf lagu hadlo hal xaraf xarafkaasoo mufhimin macna fahansiinaya camdan caamidan xaalayaha mid u kasaya camdan bimacnaa caamid camdan kas bimacnaa camdan caamida mid u kasaya isagoo ah laba xaraf buu ku hadlay ama hal xaraf buu ku hadlay laakiin macno leh ama laba xaraf buu ku hadlay ama macno ha lahaadeen ama yaysan lahaan mar hadday laba xaraf gaareen maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa horta middaa hore aynu soo marnay oo faydanka cawrada waxaa ijmaac ah in salaada dhexdeeda lays amray qofka tukanaya inuu is asturo wal amru bishay nahyun can diddi shay haddii lays amrana waa nahyin layska reebayo shaygaas lays amray didkiis ha isqaawinina wey isma qaawin ka dhaan wey wanahyu hunaa yaqtadi اlfasaad nahyiguna fasaad buu keenaya fasaad wixii waa xumaanayaan haddii la dhex galo waxaa usoo dhaadhacda arrinta afraad waxa weeyaan salaada burinaya waa annudqu hadal qofkiiba binu aadan hadalkiiba ku hadl laba xarafba ku hadl ama macna ha lahaadeen ama yaysan lahaan qum buu yidhi qum waa qaaf iyo mim qum macnay leeyihiin istaag ama macnaba ma leh can iyo waxbuu iska yiri hadduu doono salaadda maslaxaddeedaba haw ha u yidhaahdo waagii hore saxaabada intaan loo diidin oo aysan soo degin waquumuu lilaahi qaanitiina aayaddaas salaaddaa lagu dhex hadli jiray oo ragcaddee la marayaa ee xagoormaa la galay iyo wixii la mid a markii dambea waxaa la yidhi waquumuu lilaahi qaanitiina war salaadda idinkoo aamusan u isaaga saxaabigu wuxuu yidhi fa umirnaa bisukuuti aamus baa nala amray wa nuhiynaa can ilkalaami hadalna waa naloo diiday koow waxaa kaloo dhacday iyadoo nebigu saxaabada tujinayo calayhi salaatu wasalaam nin baa hindhisay markaasaa anigu idhi buu yidhi mucaawiya binu xakam nin la dhihi jiray yarxamuka allaahu kaaf buu ku dar oo khitaabkaa lama rabin faramaanil qowmi biabsaan dadkiiba indhaha igu gubay buu yidhi ilamana hadli karaan salaad baa lagu jira markaasaa idhi buu yidhi waa hukla ummaa ummayahna waa la yidhahda gablame maa sha'nukum tanduruuna ilay awal waxay ku haysteen indhaha ugu gubayeen yarxamuka allahu oo yidhi isagoo salaada ku jira war maxaa u hadashay bay uga jeedeen lamana hadli karin moogta laakiin indhahay ka dareensiiyeen isagiina maba sii fahmin hadal kaloo ku sidar wuxuu yidhi war hooyadiin hala waayeen maxaa iga fiirinaysaan oo indhaha igu gubaysaan fajacaluu yadribuuna beydihim calaa afqaadihim gacnahay boodyaha la dhacayeen gacnahay boodyaha saa ula dhaceen markaan arkay buu yidhi inay aamusinayaan baan aamus markii nebigu salaaddii tukaday ba wuxuu yidhi inna haadihi salaad salaadan laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas shay oo dadka hadalkooda ah uma suubado shay hadala oo salaada u suubada ma jiro hadalka binu aadanka in lagula hadlo ah mada muslim baa warinaya xadiidkaas ama xaraf macnalebuu ku hadla kas muxuu yidhi qi hal qaaf qi qaaf hoos dhiga dee macnuu leeyahy xarafkaasi min alwiqaaya laga keena isilaali wey warisi jir ama ci buu yidhi cayn keliya min alwacyi baa laga keena xafid weeyaan min alxifd weele wey ama fi buu yidhi fi fa keliya min alwafaa'i fi oofi oofi weeyaan waa hadal hal xaraf oo macnole wey salaaddii baa ku buraysa hal xarafoo lamaday baa la mid hadduu doono yousan macno lahaani waana inay kas tahay haddii aysan kas ahayn carabkiisibaa maalan hadal iska yidhi iskaga sabqay ama uu halmaamay inuu salaad tukanayo waxbuu ku hadla mar haddii waxaasi wax yar yihiin salaaddii kama burayso waxa yar waa afar kelimo ibnu xajar baa yidhi maya waa lix kelimo qulyuubi baa yidhi waaye hadal badan hadduu la yimaado salaaddii waa bud waxaa la mid ah qofka naasiga ah oo halmaamay qofka jaahilkaa baa la mid ah oo jaahilka kaa inay hadalku xaaraan yahay salaad haddii la tukanayo jaahil macduura waa inuu yahay jaahil macduura waa kee waa ninka qofka xadiidu cahdin biislaamin qofka goordhow soo islaamay dee axkaamtii iyo diintii iyo waxaan wax badan kala socon kow ama nashaa wuxuu ku barbaaray yaa baadiye baciidan can ilculamaa isagoo ah meel culimo ka fog buu ku barbaara culimaba la helay waabay jiri jir hadda qofkii aan xataa meesha culimo ka dhoweyn cilmigii baa iska faafay oo meelow ka dhegeysta iyo meelow ka daawado iyo meelow ka arka iyo culimmadiina waa badatay jaahil macduur hadda waa ciriiri ama maba jiraa la dhihi karaa aagagan kolleyba qof kasta meel uu gaari karo u socon karo buu qof cilmile ka helayaa inta badan qofka hadduu laakiin jaahilka macduurkaa yahay jaahil culimmadii dhex jooga aan cilmigii baranayn lama rabo cududaar ma leh wax allaale wixii ka khaldamo xafis ma leh laanna cududaar ma leh weligii culimow dhex joogay waa u dhoweyd wuu aadi karay waa u safri karay waa ka baran karay cududaar male kaas waana khatar salaadda waxyaalaha burinaya waxaa ka mid a tanaxnux hadduu qofku iska tanaxnuxa waxa weye ayuu iska yidhi ama waxa weeyaan qosol buu la yimi ama waaba iska ooyey hadduu doono aakhiro cabsideeda hala ooyo ama waa iska taahay waa iska reemay waxbuu iska afuufo sanka afkow fuuf ka yidhi ama sankow fiif ka yidhi xuruuf baa ka soo baxday ama waaba iska hin qufacayaa waa iska hindhisayaayo xuruuf baa soo baxaysa waxaasna wax laga maarmi karay laba xaraf baa soo baxday ama hal xaraf oo macno leh waxaasoo dhan baa salaada burinay laakiin qufaca iyo hindhisadii hadday ka qaalib noqdaan tanaxnuxa iyo oo usan celin karin dee waa macduur cududaar buu leeyahy qirada u akhrin lahaabaa suuroobi weyday inuu akhriyaba inuu waa ku xiranta inuu yidhaahdo ama wax la mida mooyaane waa qirada waajibka ah waa faatixadoo kale markaasuu yidhi salaaddii iska buri mayso waajib buuba u adeegsaday inuu ugaa ku gaaro laa codkiibaa uu akhrin kari waay maaha dadka maqashii iyo taraawiix aad tukanaysa tujinaysa qur-aankii kaleo la akhrin laha suuradihii kale iska sunnaha ah iyo kuwaa maa qiradii waajibka ahayd baa ka istaagtay weeye markaa wuu samayn karaa waaye halkaa markii intaa uu inoo sheegay wuxuu yidhi waxaa kaloo salaada burinaya wabilmufadiri mayaan akrinaa saa qofka ugu shaday ma haysaan wa bilmufadiri midkii afurinayey soonka camdan caamidan xaaliya midu kasay wixii soonka qofka sooman soonka ka burinayey hadduu la yimaado qofkii salaada tukanayey salaadiina waa buraysaa si soonkaba u burayey ilaa hal masale mooyaane wa bilmufadiri hadduu idiin qoray camdan xaamida mufadirkaas waa maxay waxa weeyaan wixii qof sooman soonka ka burinaya salaadiina burinaya dhagahu wax iskaga shub qori buu geliyey waa iska dhukeeda isagoo salaada ku jira waxaa la mida xoogaa yaroo iska cunay waxyaalahaasuu la yimi waxbuu cunay wax yar hadduu qofka sooman cuno kas xabadsanka horaba allaha ka dhigto soo soon kama bureen kanna waa la mid salaadii hadduu waxaa ku dhex sameeyo soonka oo dhaqdhaqaaq iyo afcaal iyo waxa aan ku burin bu waaba burinayeen waxaas salaada iyadu marka waaba min baabi awlaa waana kas cilmi buu u leeyahy waxaan inaan la ogolayn haddou halmaamay ama jaahilkii macduurkaa yahay mada waxba kama burin waaya wabil wabilmufadiri camdan walukli haddaan akhrino alifka saa u godno baa sii fiican walakli buu idiin qorayaa soo ma ma goday godaalku waa heer sare walukli lkaiiri ukli badan naasiyan xaaliya mid halmaas waa cunid badan waxa maku ukliga hadda bimacna alma'kuul baa looga jeedaa wixii la cunay wey naasiyan xaalu yahay soo halmaansan salaad buuna ku jiraa wax badanna waa cun de qofkaa waa tukanaya lamaba dhahaya waa qof iska qadaynaya wax cunaya wax badan buu cun laakiin soonka isagoo halmaansan waa halkii masalo hadduu wax badan cuno isagoo halmaansan soonkiisa waa u jiraa inamaa adcamahu llaahu wasaqaahu ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey laakiin salaada waxa yaroo halmaankaabay ahayd waxaa la ogol yahay wax badan hadduu doono ha halmaansanaadee mada salaaddii baa kaga buraysa hadduu doono ha halmaansanaado hadduu doono jaahil macduura ha ahaado waa masaladan isku khilaafaan soonka iyo salaadu soonku kuma ma kuma burayo cunidaa badan oo halmaanka ah salaaduna waa ku buraysa masaladaasna waa xaggii cuniddii weeyaan wa halaaثi xarakaatin bay ku buraysaa salaadu dhaqdhaqaaqyo oo saddex ah oo mutawaaliyaatin isdaba joog oo xiriir ah walow sahwan halmaanba allaha ka dhige saddex dhaqdhaqaaq oo isxiriir ah hadduu la yimaado qofkii tukanayey salaaddii baa ka buraysa sahwiba ha ahaato waa masalo dadka lagu ay maaragtay howl badan ay ku hayso oo aysan iska ilaalin karin badankoodu dhaqdhaqaaqa badan salaada waa la iska ilaashaa ninkii maxaa la yidhi low khashaca qalbu haadaa la sakana jawaarixu haddii qalbigiisu khushuucsan yahay xubnihiisaa khushuuci lahaa xasili lahaa qof waxaa arkaysaa kaba dhaqdhaqaaq badan salaada marku galay ka bacdi intuusan gelin awal buuba xasiloonaa marku galo intaasoo meelood waxa weye u kala dhaqdhaqaaqaya oo meel kasta gacan la aadaya oo xagga xoqanaya oo xagga u dhaqaaqaya oo dee salaadiiba dhaqdhaqaaq baa ka mashquulinayaba haddaba fiiri dhaqdhaqaaqaas looma baahna salaada dhexdeeda aan baahi keenin hadduu doono halmaan hawla yimaado dhaqdhaqaaq badan buu la yimi waa saddex iyo wixii ka badan haddii ay saddex ka yar yahay hal dhaqaaq ama labo hal tilaabo ama labo salaaddu ka buri mayso waxaa laga qaatay inaysan ka burayn nebigoo salaad ku jira calayh salatu asalaam kab iska bixiyey kabahu iska bixsho markaasuu bidixda iska dhig halkaa bannaanka ah rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waxaa kaloo laga qaatay waxaa la yidhi labada madmadow ha la dilo abeesada iyo dabaqalooca salaada iyadoo lagu jiro halka maraa saa ugu dhufatay ama labada buu ku dhimanayaan moogta dee waa laba dhaqdhaqaaqoo lagu ogol yahay ama hal haddaa ku dishi dhaqdhaqaaq salaadii qofku ku jira kow buu ka siinaya waa laba balaaye ah rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix waxaa kaloo nebigu amre calayhi salaatu wasalaam qofka salaada hormaraya in layska dafciyo qofaa salaada ku jiiraya adoo sutro leh waa inaad sutro dhigato horta haddaa bannaan adigu istaagto adaa isdayacay cidna iskama celin kadhid markaas halkaasoo a sutra u leeyahay ama suwaanu ku adan yahay ama derbi markaasaa qof baa damca inuu saa u jiiro saasuu iskaga iskaga celin karaa ama uu shaari karaa waa dhaqaaq soo maa waa la ysamray marka waxba ku buri mayaan dhaqdhaqaaqa yar oo dhan waa hal mar iyo laba wixii ah moogta ama kale fogfog ayb taasina waa masalo kale cabdullaahi binu cabaas baa nebiga ku soo xirtay xagga bidixda oo kaga xirtay calayh salatu wasalaam markaasaa nebigu midigta usoo wareejiyey saasuu usoo wareejiyey xagga soo isaag bukhaari iyo muslim baa wariyey laakiin dhaqdhaqaaqa yar maruu salaaddu ku buraysaa jidha hal mar haddaa xataa la timaado oo waa maxay qof cayaar cayaar uga jeeda mar hadday salaadda cayaar wuxuu soo galaan bes weeye waa u dhammaatay qof booba shay ka qarinayaa kamaa low akfaa calaa aakhara shay-an qof buu isagoo salaadda ku jira shay ka qariya talaacuwa minhu isagoo iska cayaaraya wahuwa fi salaati salaadna waa ku jiraa bixarakatin waaxidatan hal dhaqaaq buu sameeyey qalinkii ama kitaabkii ama moobeylkiibu halkaan kaga qarshay ama cimaamadda kaga qarsada ama meel saa u geshay salaadna waa ku jiraa buu leeyahy waa hal dhaqaaq caycayaar buu salaadda soo dhex gashay waa ka budho caycayaar mar hadday uxuto waaya marka dhaqdhaqaaq badan oo weliba xiriira bay ku burayso haddaysan xiriir ahayn kuma burayso hal hal dhaqaaq boo la yimid mar kaleo cabaar ka bacdo mid la yimid cabaar ka bacdo dhaqaaq kale waa kala fogfog yihiin xiriir maaha kama burayso waxaa laga qaatay dhaqdhaqaaqaas hadduusan xiriir ahayn inaysan salaaddu ku burayn nebigoo dadka tujinaya calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu kor u qaadayay gabadhii umaama la dhihi jiray bintu bintihi gabadhii nebigu dhalay gabadhay dhashay wey gaba gabadhaan waxaa dhashay nebiga gabadhiis zaynaba baa dhashay markuu nebigu sujuudayo dhulkuu dhigay markuu saagayana kor buu u qaaday ilmaha yar iyo waxaasna dahaara laskaga xambaaraya mar haddaan wax lagu ogeyn marka mar haddii dhaqaaqi kale fogaya ragcaddaa waa la qaaday ragcad kalena waa la qaaday kaba soo qaad wax kale foga moogta dhaqdhaqaaqa kale fog kuma burayso bukhaari iyo muslim baa kaasna weri xubinkan dhaqaaqa sameeyey xubin culus waa inuu yahay xubin khafiifa hadduu yahay dhibma leh far buu dhaqaajiyey ama labo ama faraha keliya kafka iyo calaacashuna la dhaqaaqi mayaan waa faraha keliya waa dhaqaaq yar waxaas ku buri mayso hadduu carabka dhaqdhaqaajiyo ama bushimaha dhaqdhaqaajiyo ama baalashaan dhaqdhaqaajiyo ama dhegihiisu qofay dhaqdhaqaaqaan uu yahay waxaa salaadu ka buri mayso dad baa dhaguhu dhag dhag dhag dhahan moogta waxba ka buri mayaan yaa waaye kaasina waa kaa masaladaasna waa ku dul saagnay waa ka soconaynaa marka waxay kaloo salaadu ku buraysaa walwad marka hadda dhaqdhaqaaqa intaana ka tegin dadkii dad badan baaba sidii salaada loogu xihan lahaa la garan lahaya dhaqdhaqaaqii baysan iska daynayn iyagoo aan u baahnayn tanaaba ka mid oo waa tanoo walwadbati boodidda alfaaxishati foosha xun iyo wadarbati garaaca almufridati xadgudubka ah labadaasna salaaddu waa ku buraysaa labadaani maxay yihiin alwahba bootin wey alfaaxisha fool xun waa sifa laazima ama sifa waxa weeyaan kaashifo ah bootin kastaaba iyadaa fool xun bootin qurux badan baaba jirin ee waa la sii caddeeyey bootin qurux badan maba jiro qof boodboodayahay ma qurxoona kow wahba alfaaxisha jirkii oo dhan baa dhaqaaqay sow saa ugu taagnaa salaaddii waa hal mar saa u booday jirkii oo dhan ama badankiisa marka dadka hadda say u tukanayaan ama u tujinayaan sidaa isku soo qaloocinaya hal mar markay xirtaan bay saa dhahayaan iyagoo dhan soo qaloocinayaan lugaha iyo maaqa meela fiirinayaan ama saanay leeyihin jirkii oo dhan dhinac bidix ama midig ya dee jirkii o dhan baaba saa u dhaqaaqay wadan uu ka leeyahana ma jidho base wax salaada waxa wey xumaynaya wey qofka t- cilmigale waa garanaysaa marku saa u isaago salaada dhaqdhaqaaqeeda waxaan ahayn bu iska waardeynaya lig lug buu inta ku isaaga kan saa leeyahay xagga saa leeyahay oo hadba dhan ba u dheelinaya lama rabo waxaas la iska ilaasho waxa weeyaan waa jirkii oo dhan baa dhaqdhaqaaqay addarba almufridana waa maxay garaac xaddhaaf dee qof wax garaacaya jirkii o dhan baa saa u dhaqaaqay waay waxaa toban ah wa ziyaadati ruknin rukni ziyaadintiis ruknigaasoo ficiliyin ficil loo nisbeeyey camdan kas rukni weliba ficil ah buu kas u ziyaadiyey ujeedo ula kac mayaa la yidhahdaa kas buu u ziyaadiyey waana rukni waana ficli qowli maaha oo waa maxay intou rukuucay oo misnaan rukuuc kale ku dara rukuucdan kale soo rukni maaha ficli ah bay u egta ama sujuud dheeraadoo la yimid waa nin ca- qof caycayaaraya wey mihaal baa halkan qabta wayaxsulu daalika wuxuu ku xasilayaa bian yuriida waa inuu doonayo an yuslixa s- sarwaalahu surweelka uu rabaa inuu wanaagsado surweelladan hadba qofka ka dhacayo miskaha iyo dhabarku muuqanayo su- su- ama ama surweelkiibaaba odeyka boohista iyo canqawyada dhaafsiisan taasoo hadda isagoo ku wadaa fii asfali rijlihi wuxuu rabaa lugta meesha u hooseysa surweelka inuu wanaajiyo oo soo laalaabo marka intuu salaaddii xirtay intuu salaaddii xirtay buu hoos u foorarsadayoo surwaalkii saa usoo laaba wuxuu yidhi kamaa nushaahidu daalika saan u jeedno arrinkaa fii kaiirin min alcawaami in badanoo caamada ah aan cilmiga lahayn salaaddii lagu jiray hoosta laisku qalluciya surwaalka saa loo soo jiidaya ama gacanuhu maantao dhan surwaalkii saan kor loogu soo qaadqaadaya ama maro kaleba taas lama rabo marka hore qofka diyaar garoob hay ha- si fiican ha hau- ha u xirta dharka qof rukuucsan xaddiisi uu gaaraya inta foorarsado salaaddaa ku buraysa salaaddaa ku buraysa ayib arrimahaasoo dhan baa la iska ilaalinaya waxaa la mid ah wataqadumi wataqadumi kala hormarid calaa imaamihi imaamkiisa uu kala hormaro biruknayni laba rukni oo ficliyeyni ficil loo nisbeeyey ma'muumkiibaa imaamkii wuxuu kala hormaray laba rukni oo ficliyeyn ah labaduba waa ficil qowl maaha ama watakhallufi kala gadaalmar bihimaa labadaa rugni oo ficliyeynka ah buu kala gadaalmaray imaamkii bikayri cudurin cududaar la-aan tan dambe kala gadaalmarka kala horumariddu iyadu cududaar maba u baahnee maba yeelan kadha cududaar laba rugni oo ficliyeyn uu imaamkii kala hormaray isagaaba imaamkii ka horeeya ma'muumku salaaddii waa bud ama laba rugni oo ficliyeyn oo imaamkii kala gadaal maray cududaarna ma leh ou la gadaal maray salaaddii waa bud meeshaan bal intaa ha ku dhaafine tusaalayaal ka bixi laba rugni buu kala hormaray waa maxay isagoo kas ah oo caalima ku cilmile inay xaaraan tahay bou laba rugni kala hormaray labadaa rugni walow laba rugni oo dheerdheer ba yaysan ahaan rugniyaal gaagaaban baa salaada ku jira sida ictidaalka iyo fadhiga labada sujuudood udhexeeya iyo hadday doonaan kuwaas ha ku jireen hayra dawiileyn hadday doonaan ha noqdeen kuwa aan dheerdheerayn seebay ku dhacday faatixadaa loo wada taagnaa saa maamuumkii baa iska rukuucay waa iska rukuuca markaasuu misna rukuucdii ka toos imaamkii weli waa taagan yahay maba soo rukuucin markuu sujuudda saa u aado ilaa laba rugni buu kala hormaray rukuuc iyo ictidaal markii sujuudda uu saa u aado imaamkiina weli xaggii jiro kan salaadiisu budhi imaamba dee maamuunba looma aha waa nin ismaamulayaba isagu cidna ma daba joogaba kaa salaadiisu waa budh hadduu kala gadaal marana waa sidoo kale oo laba rugni hadday doonaan kuwa dheer dheer yaysan ahaane buu kala gadaal mara waa isagii baa dambeeya mara kan waa iska taagan yahay faatixadii uu iskaga taagan yahay maalan imaamku waa rukuuca waa ictidaali samic allahu buu yidhi sujuuddii baa imaamkii aada kana weli faatixadii u taagan yahay cudurdaarna ma leh sidaasuu sujuudda u aado imaamku kan iska taagan salaadiisa waa bud cudurdaarna ma leh waana ka haray imaamkii waay waa haddii wuxuu yidhi kan haadaa idaa kaana taqadumu wataqalufu bikayri cudur haddii aan cududaar jirin weeye bay horumarkaas iyo gadaal markaas haddii cududaar jiro horumarkuna marba cududaar yeelanayaaye markii hore carabka waxaan ku dhuftay inuusan marna lahayn cududaar hadduu jiro oo cududaar la hormaray ama la dibdhacay waxba ka burimayaan oo see cududaar ula hormaray wuu halmaamo so waa iska rukuuc maamuumkii baa halmaama inuu maamuum yahy ama jaahil bu ah haddou laba rugni sidaa kula hormaro isagoo halmaansan ama jaahila salaadiisu buri mayso laakiin ragcaddaa loo tirin maayo imaamka hadhow markuu salaadda ka baxo ragcad ha la yimaado ragcaddan imaamka ka hormaray loo tirin maayo haddou imaamka ka gadaal maro cududaar leeyahana waxaa weeye cududaarkaasi waa qof qa- qiro culus maanta oo dhan faatixadu ku celcelinayaa ku celcelinayaa ku erayaa ku dhegaya waa qiro culusya imaamkuna malaha waa degdegay cududaar buu leeyahay ama imaamkii oo rukuucay isna weli tahay wuxuu isiri faatixadii ma akhrida dee faatixada hadda akhri buu isiri intaadan rukuucin marka cududaar buu leeyahay ilaa saddex rukni baa loo ogol yahay inuu imaamka daba socdo oo weliba dheer dheer sida rukuucda iyo labada sujuudood oo kale ictidaalka loo tirinayo rukuucda ictidaalka hau tirin sujuudda hore fadhiga udhexeeya hau tirin sujuudda dambe saddexdaas ilaa uu ka gaaraya imaamku wuu daba socon karaa labadan gaagaabanna waaba ugu dhex jiraanba ictidaalka iyo fadhiga udhexeeya labada sujuudood ilaa intaasuu daba roorayaayo daba soconaya imaamkiis cududaar buu leeyahay qofkaas ayib haddii intaas saddexda ay la dhaafto markaa weeye markay arrintu iska isbeddelayso ayib marka haddii intaa la dhaafto imaamku meeshuu maraya ha kala qabsado waxaana dhan inta ka boodo imaamka ha raaco hadhow hala yimaado wixii dhaafay waxaa soo haray qofka imaamka isku mar xirteen weeye oo imaamka ku xirnaa qadar faatixada laga akhrin karo amaa qofkii salaadda laga xorxirtay oo gadaal ka yimid oo imaamka aan la socon qadar faatixa laga akhrin karo markaasaa u geshid masaajidka oo salaadda lagu jira haddaad timaadid oo lagaa horxirtay allaahu akbar markaa dhahdi faatixada hore ka bilow ducooyin kale iyo badda ha geli imaamku markuu rukuuco meel alaal meeshaa maris baa la rukuucaysa inta kuu dhimanna imaamkaa kaa taxamulo kaa qaaday imaamkaa kaa xambaaray imaamkoo rukuucsan hadduu yimaadona waaba la rukuuci ha kula xasilo faatixadii o dhanna waa ka dhacda hadduu laakiin yahay inta gadaal ka yimid oo imaamkii ku xirto oo meeshuu faatixada ka bilaabi lahaa wajahtu wejhiya iyo ducooyin kale iska galo oo hadhow faatixadii iska bilowdo oo isagoo dhexda maraya imaamkii rukuuco maamuumkan waa inuu soo dhammaysto faatixada adaa qadarkii lagu akrin lahaa ducooyin kale ku mashquula eh faatixada soo dhammayso waaye hadduu sidaa iskaga rukuuco salaadaaba ka buraysa hadduu cilmina u leeyahay kasna ay ka tahy labadaas saasaa loo kala caddeeyey marka biruknayni baa layna soo yihi laba rugni haddii wuxuu hal rugni yihiin ku buri mayso laakinahu xaraamun xataa imaamka inaad ka hormadhid hal ruknina allah ka dhige waa xaaraam inaad ka hor kucdid ama ka hor sujuudid biitifaaqi lqamarayni labada shiikhoo qamarayn kala yaraahdo mataqaanaa fiqiga madhabka shaaficiga labada qamaraynkaa waa isku waafaqsan iskuma hayaan alqamarayn baa isla ogol waaye oo nabigaa yidhi calayh الsalatu wasalaam mauusan midkiin ka baqayn markau madaxa kor u qaado imaamkiio weli sujuudda wejiga ku haya ilaahay inuu madaxiisa u bedelo madax dameer ama muuqaalkiisa u bedelo muuqaal dameer bukhaari iyo muslim baa wariyey imaamka lagama hor kaco waa la sugaa ka dambe waaye hana ka hormarin ka dambe takbiiratulixraamka haddaa imaamka isku mar xirataan waxbaba kuuma jiraan salaaddii kuuma xirna waxaa kale oo iyana salaaddii ay ku buraysaa wa niyatu qadci salaati salaada goynteeda niyadeeda wa niyati qadci salaati salaadda inuu gooyow niyeyst yuusanba goyn hadduu rabo laakiin waa niyeyst soo salaadda ugu jira wuxuu is ihi salaaddaan iskaga bax daa diyaaradda u raaci lahaa iyo waxbaa soo degtay waxbaa u muuqday ama wax kaloo u rabay baa soo galay magaalada waxay tahay ma naqaane dad balaayoyin iska cayrsadaa jireen adugu waxa weeye wuxuu is ihi salaadan ka baxa mar hadduu go-aansaday inuu ka baxo haddii uusanba ka bixin waa ka budho waniyati qadci salaati iyo wa tacliiqi qadcihaa salaada goynteeda ku xidhiddeeda bishay shay salaada goynteeda haddou shay ku xihana salaaddii budhe waaba budhayba oo maxay ti niyo go-aansanba ma hayo intaan salaaddaa ku jira haddou hebel yimaado ama gaarigaan raaci lahaa soo istaago waa iskaga tegayaa shaybooba ku xiro dii kalena waa wadanaya mar haddou waxaasi wax la mida ku xiray waa iska miihaale waxba kama jiraan weeye waa taradudi bay salaaddu ku buraysaa ku taradud ku noqnoqosho fii qadcahaa salaada goynteeda buu ku taraduday ma ku jidhaa ma ka baxdaa ma dhammaystirdaa ma kala goysaa taradud baa la yidhahdaa taradud taradudkaa haddii ay arrintu tahayna waa u dhammaatay salaadaas waa u dhammaatay intaas iyo kuwa la miday ku budhaa fasalkan iyo sharaxiisay aada loo soo akriyo muhiim jiddan weeyaan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب